magaalada cirigaabe ee xarunta gobolka sanaag ayaa maanta laga daafuray mashruuc caafimaad oo bulshada loogu fidinayo adeega caafimaad oo bilaasha kaasoo ay hirgelisay wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan munaasabadda furitaanka mashruucan ayaa waxaa ka qaybgalay agaasimaha wasaaradda caafimaadka somalilan dhakhaatiir iyo bulshada degmada agaasimaha guud wasaaradda caafimaadka ayaa munaasabadda ka hadlay kana warbixiyey baahida loo qabo in la dhagax dhigo xarun caafimaad magaaladan ceergaabo runtii waa barnaamij wax weyn ka tari doona bulshada danyartaa caafimaadkooda oo loogu talagalay bulshada aan awoodi karin inay shaybaadh lacag badan iska bixiyaan ama dawo badan oo qiimo badan iibsadaan ka caawinaya haddii ilaha idhaahdo inuu caawiyo waxaan ugu talagalnay barnaamijkan dhowr buu isugu jiraa in la ogaado dad badan oo la diiwaan geliyo xanuunaday la nool yihiin kuwa xanuunada dhiigkarka iyo xanuunada raaga la nool macaanka iyo dhiigkarka iyo wixii la halmaalana lagu cabiro daweyn lagu siiyo caruurta iyo dumarkana runtii aad buu u caawinayaa dhakhaatiir baa ka shaqaynaysa waxaa jooga dhakhtarkii cudurrada guud waxaa ka shaqaynaya dhakhtarkii dumarka dhakhtarkii caruurta dhammaan dhakhaatiirtaasi waxay u adeegayaan bulshadooda aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa cid kasta oo gacan ka geysatay oo ay ugu horreysay wasaaradda horumarinta caafimaadka waanu nahay mas-uuliyiinteedii hay-adihii naga caawiyey sida u n f b a oo runtii iyaduna qayb ka ahayd in barnaamijkan uu shaqeeyo waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahad celinayaa tiimka ka socda wasaaradda hane iyo umulkhayr iyo tiimka kale ee runtii ilaa masaafada intaa leeg soo maray ee barnaamijkan fulinayay aad iyo aad baan leeyahay miisaanka xasanaadka ilaahda idinku daro waxaan la dardaarmayaa un cusbitaalka iyo maamulka wasaaradda waan leeyahy barnaamijkan lixda maalmood soconaya waa in si dhow looga faa'idaysto si ay bulshadu uga faa'idaysatana wacyigelin ballaadhan inaan samayno oo dadka wada gaadho oo dadkaasi ay noqdaan dad ka faa'idaystay barnaamijkan sidoo kale bulshada gobolka sanaag waxaan ku wacyigelinayaa gaar ahaan degmada ceerigaabo inay ka qayb qaataan barnaamijkan oo cusbitaalka yimaadaan dawadu waa bilaash baadhitaanku waa bilaash eegitaanku waa bilaash lixdaa maalmood ay ka faa'idaystaan sidoo kale barnaamijkan mid lamida wuxuu ka furmayaa isagana aanu ka daafuri doonaa saacadaha soo socda degmada ceelaf weyn labadaa degme ee gobolka sanaag ceelaf weyn iyo ceerigaabo labadaasaan mashruucan maanta ugu talagalnay barnaamijkan insha allah in ummaddu ka faa'idaysatana waan ku dhiirigelinayaa aad iyo aad baad umahad